bismi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlmursaliin sayidina muxamedi wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin waa mowduucii sideedaad ee la xidhiira arrimaha xajka iyo cumrada walaalayaal xajku wuxuu leeyahay waajibaad waxyaalo la yidhaahdo waajibaat اlxaj waxyaalaha waajibaadka xajka kamid waxaa ka mid ah inuu qofku miiqaadkii uu ka soo xirto meelihii loo calaamadeeyey ee loogu talagalay jihada uu ka yimid waa inuu ka soo xirto waxaa ka mid ah xajka waajibaadkiisa almabiitu bimusdelifa meesha musdelife la yidhaahdo waa inuu ku hoydo habeenka tobnaad waxaa ka mid ah ramyu jamrati alcaqaba buurta jamratulcaqaba la yidhaahdo waa inuu tuurto maalinta iidda ah ama maalinta tobnaad waxaa ka mida waajibaadka xajka ramyu ljamaraati halaa ayaama tashriiq maalmaha ayaamu tashriiqa kow iyo tobanka labaiyo tobanka iyo saddex-iyo tobanka qofku waa inuu tuurto jamaraadkii buurka sana toddoba dhagax waa inuu ku tuurto waxaa ka mida waajibaadka xajka almabiitu bimina ayaama tashriiq waxa weeyaan layaaliya ayaami tashriiq meesha mina la yidhaahdo inuu ku hoydo hameenada ayaamu tashriiqa hameenka kow iyo tobnaad labiyo tobnaad iyo saddexiyo tobnaad haddii uu gaarayo waajibaadka xajka waxaa ka mid ah dawaafulwadaac inkastoo masalada dawaafulwadaaca hadal badanna uu ka furan yahay oo xaajiga keliya uusan khaas ku ahayn oo qofkii maka ka tegaya meel masaafatulqasriga ka badanba aadaya inuu dawaafulwadaaci la yimaado la rabee nusuga iyo camalka keliya uusan khaas ku ahayn sidaa marka ay tahay miiqaadkaa laga soo xiranayo qofku waa inuusan dhaafin haddii uu dhaafo dhiig baa lagu yeelanaya miiqaadku midna waa zamaani midna waa makaani midka zamaaniga waxa weeyaan wakhtiga xajka loogu talagalay alxaju ashhurun macluumaat baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala waa inuu xirto waa kii zamaanigaha waa toddobaatankii beri waa bisha la yidhaahdo shawaal iyo dilqacda iyo tobanka hore ee dilxija maalinta iidda ama hameenka iiddu waa gebagabadii weeyaan midka makaanigana waxa weeyaan amaakintii loogu talagalay waa inuu ka soo xirto amaa cumrada cumrada wakhtigeedu waa sanadka oo dhan weeyaan laba wakhti unbaa laga soo reebaa laakiin qofku sida kale markasta waa cumraysan karaa waxaa soo haray miiqaadka makaaniga ah ama meesha laga soo xiranayo oo makaanka loogu talagalay waxa weeyaan reer makaad iyo dadka kale waa ku kala duwan yihiin miiqaadka reer makaad waa maka unbay ka xihanayaan cumradoodana reer makaad waxay u baxayaan qofka maka jooga xilliga ama adnal xilli meesha ugu dhow ee dhulka aan xaramka ahayn waxaa soo haray walaalayaal miiqaadka dadka aafaaqiyiinta la yidhaahdo ama meelaha fogfog ka yimid dadka miiqaadkoodu wuxuu noqonayaa amaakintii loogu talagalay iyo lamlam baa ka mid a reer yamaneed iyo soomaalida iyo ethoobiya iyo waddamada la midka ah baa ka soo xidhanaya miiqaatu sacdiya ayaa hadda ku qoran oo loo yaqaanaa waxaa jidha meel la yidhaahdo iyaduna miiqaadka labaad qarnulmanaasil reer najdi baa ka soo xidhanaya waxaa jidha meel la yidhaahdo daatu cirqin reer ciraaq iyo dadka la midkaa ama jihadaa ka yimid baa ka soo xidhanaya waxaa jidha miiqaad kaloo la yidhaahdo juxfa waa midka afraad reer shaam iyo masar iyo maqrib iyo maroka ka soo xidhanaya waxaa jira miiqaad la yidhaahdo dulxulayfa reer madiinaad baa ka soo xidhanaya waa miiqaadka miiqaadyada ugu fog waana midkii nebigu ka soo xirta calayhi salaatu wasalaam abyaaru cali baana hadda loo yaqaanaa nebigaana ka soo xirta calayhi salaatu wasalaam dabeedna waxaa jira masaa'il tiro badan oo miiqaadyada la xidhiira oo dee qofku la doonayo inuu halkaa kitaabulxaji ou ka sii akhriyo sidaa marka ay tahay waxaa la doonayaa inuu qofku ilaaliyo waajibaadka xajka jamaraadka iyo dhagax tuurashada dawaafulwadaac iyo wixii la xidhiira mabiidyada musdelife iyo mino iyo kuwa la midkaa walaalayaal sunnayaasha xajku in badan baan soo sheegnay aadna waa u badan yihiin iyagana sidoo kale ayaa loo ilaalinayaa oo ajar dheeraada ayaa qofku ka helaya markuu sunnayaasha ilaaliyo waxaa la doonayaa qofkaani inuu u xajiyo ama u cumrayso sidii nebigu u xajiyey calayhi salaatu wasalaam ama siduu nebigu u cumraystay calayhi salaatu wasalaam oo u noqdo qof mutabica oo ku dabagelaya ama ku raacaya acmaashan qaabkii loo jireeyey nebiguna ula yimid calayhi salaatu wasalaam ilaahayna xujaajta xajkooda ha ka aqbalo muctamiriintana cumradooda allah ha ka aqbalo innagana kuwa laga aqbalay ilaahay hayna ku daro wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu